oo ku saabsanaa deeq waxbarasho oo wasaaradda amniga ay ka heshay wasaaradda amniga gudaha wasaaradda gudaha ee sacuudiga jaamacadda naif ee culumta amniga ah deeq waxbarasho deeqdaas waxbarasho ka kooban sagaal takhasus oo kala duwan oo kulligood xiriir la leh habka baarista dembiyada iyo waxyaabaha xiriirka la leh dhacay falalka dembiyeedka iyo sida loo baariyo sida ama technolojiyada sida cyber security oo kaleeto iyo forensiga waxa loo yaqaano dabba sharciga iyo sharciyada yaqaanunka marka waxaa ka qayb galay saraakiil dowladda u shaqeysa dhammaantood oo ka socda hay-ada amniga iyo hay-adaha cadaaladda dadkaas waxay ka kala socdeen wasaaradda amniga hay-adaha hoostagoo amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada xooga dalka waxay kaloo ka socdeen xeer ilaalinta ayay ka socdeen imtixaanka ujeedadiisa waxay ahayd in saraakiisha dowladda aqoonta leh oo dhalinyaro u badan ay soo dalbadaan kadibna ay ku tartamaan dadka imtixaankaas ku guuleystana kuwooda ugu sarreeyana ay noqdaan dadka faa'iidaysta ilaa mee qofood aad rabtaan marka oo jaamacadda ka qayb galay imtixaanka la rabaa inay kusoo baxaan dadka soo gudbistay saraakiisha dowladda u shaqeysa soo gudbistay waxay ahayd noor iyo soddon laakiin hadda markii la xolay oo habraacyadii la marsiiyey waxaa ka soo gudbay sagaal labaatan sagaal labaatankaas ayaa maanta imtixaanka u fadhiistay sagaal labaatankaasna waxaa laga dhex xuli marka imtixaanka kasoo gudbaan imtixaan kaleeto oo waxay geli doonaan ay hor fadhiisanayaan macalimiinta imtixaan ka qaadaysa oo waraysi ah halkaas ayay waxaa kasoo bixi doona sagaalka ugu sarreeya ayaa la xuli doonaa waxaa jira arrimo kaleetoo la xiriira caafimaadkooda iyo u diyaarsanaantooda ay u diyaarsan yihiin inay socdaanoo meesha ay tagaan taasna marka ay ka gudbaan waxay noqon doonaan kuwa ka faa'iidaysta oo aqoontooda uga faa'iideeya waxaan xooga saarnay dadka galaya imtixaanka inay noqdaan dad shaqooyinka ay haayaan oo dowladda ay u haayaan ay xiriir la leedahay shaqooyinka jaamacadda ay aadayaan iyo cilmiga ay soo baranayaan shaqo xiriir la leh dadka haaya marka dadka tartamaya nin kasta wuxuu u tartamayaa shaqadii haddaba dowladda uu hayay dadkan imtixaanka galena waxay ahaayeen dad markoodii horeba jaamacada ka soo baxay marxaladii labaad ayay u gudbayaan oo diraasaadkii sare ah oo diblomo sare iyo maasterka ayay u gudbayaan oo ay hadda soo baran doonaan imtixaanka haday ku guuleystaan meeqa sana ayuu marka qorshe u yahay inay maqnaadaan oo aqoontaan ay soo bartaan waxay ku xiran tahay diblomsar hadduu yahayna waa sanad haddii uu yahay masterna ama waa laba sano ama waa saddex sano waxay la xiriirtaa cilmiga uu baranayo
marka bal waxaad iiga warantaa waayadii ugu dambeysay dadka soomaaliyeed waxay maqli jireen askarta dowladda ku biiraysa iyo saraakiishu waa dadan inta badan aqoontii asaasigaa lahayn haddana dadaad jaamacada u diraysaan wasaaraddii amniga arrintaas maxaa lagu tilmaami karaa ciidamada soomaaliyeed weligood tan iyo xorriyaddii la qaatay dad aqoon leh ay u badnaayeen gaar ahaan saraakiisha oo waxay lahaayeen dhammaan takhasusyada nolosha bulsha haddii ahaan lahayd iyo dhaqaale haddii ahaan lahayd iyo caafimaad haddii ahaan lahayd dhismaha injineer haddii ahaan lahayd marka laakiin burburka ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay in ciidamadeeni ay noqdaan dad u badan dadka howlgallada ama dagaalada gala laakiin tobankii sano u dambeeyey dhismo xoog leh ayaa ku socday maalgelin ka imaanaysa in sidii ciidamadan ay ahaan jireen ay ku laabtaan oo aqoontii hore ay lahaan jireen iyo midda ka sarreysa oo casriga ahba inay kasbadaan taasaa keentay saas darteed hadda hay-adaha amniga dadka ka shaqeeya oo saraakiisha ah oo hoggaanka ah iyo dadka ayaa ku xigo safka labaad ahba waa dad aqoontooda aada u sarreyso maanta meesha aan joogno imtixaankaan ku qaadayno waa macadka sare ee diraasaadka amniga ah macadkaas muddo ka hor ayaa la aasaasay saraakiil baa aasaastay saraakiisha aasaastayna waxay ugu talagaleen in ay soo saaraan hogaamiyaal dadka lagu tababaro ama culunta ka barta ama macadkan yimaada oo ka faa'iidaysta keliya ciidanka ma aha waxaa ka faa'iidaysta dhammaan shaqaalaha dowladda iyo xataa dad private ah oo ganacsato iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ayay ka mid yihiin marka ciidamadeenna maanta ma aha kuwo keliya ka shaqeeya howlgallada waxay ka shaqeeyaan qayb kasta oo ka mid ah noloshay ka shaqeeyaan caafimaadkay ka shaqeeyaan dhismahay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolaha takhasusaadka noocaas ay leeyihiin i t ay ka shaqeeyaan intaas waxaa usii dheer howlihii la xiriiray dembiyada iyo sidii looga hortegi lahaa ama kuwa dhaqaala ha noqdaan ama kuwa bulshada ha noqdaan ama kuwa siyaasadda ha noqdaan